barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a da ood ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo weliba hirarka efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa duhurnimo axad ah bisha disembarna ay tahay sideed iyo toban sanadka laba kun lix iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim iyo sahre cabdi axmed
qodobada aan idinkugu hayno barnaamijkeenna waxaa ka mid a hibada iyo hal abuurka oo aad maanta oo kale maqli jirteen iyo sidoo kale heesaha dabacsan ee barnaamijka aan ku soo qaadan doono
marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mid ah warka caalamka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa la filayaa in axaddan maanta ah ay cod u qaadaan haddii ay goobjoogayaal la socdo xaaladda siiriya u dirayaan magaalada xalab si ay gacan uga geystaan gurmadka iyo gargaaridda dadka rayidka ah ee weli ku harsan magaalada golaha ayaa weli ka fakaraya qaraarka qabyada ah ee ay diyaarisay dowladda faransiiska ee codka siinaya qayladhaanta ku saabsan xaaladda bini-aadminimo ee sii darsatay ee ka taagan gudaha iyo agaarka magaalada iyo tobaneeyada kun ee dadka ah ee ku go'doonsan xalab ee u baahan in laga soo saaro magaalada madaxweynaha la doortay dalkan maraykanka donald trump ayaa soo gebagabeeyey socdaalkiisa mahadcelinta ee la xiriira guushiisii doorashada waxaana hadal uu ka jeediyey gobolka alabama uu ku sheegay sida daacad la-aanta ah ee wariyaashu ay u sheegeen inuusan ku guuleysanaynin gobolkan doorashada trump ayaa waxa uu u sheegay dhegaystayaashiisii kasoo qaybgalay kulankii dadku ay isugu yimaadeen oo gaaraya laba boqoloo kun oo dad ah in gobolkaasi koonfureed uu ka mid ahaa meelihii uu ku guulaysto hase yeeshee warbaahinta uu kala kulmay siduu yidhi xaqiraad la xiriirta inuusan ku guuleysanayn maadaama uu yahay musharax ka tirsan xisbiga republicanka sida uu horey u sheegay dibadbaxayaal dhowra oo dad ay isugu yimaadeen trump ayaa waxa uu ku celceliyey inuu dhisi doono derbiga laga dhisayo xuduudda mexico uuna sidoo kaleeto heshiisyadii maraykanka uu horey ula galay wadamada kale dib u oogis ku samayn doono isagoo dhinaca kalena sheegay in uu si xaddhaafa u qiimeyn doono qofka u qalma inuu soo galooto ku noqdo dalkan maraykanka si loo nadiifiya ayuu yidhaahday argagixisada
dhowr wanaagsan dhegaystayaal mar kale waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad kala socotaan laanta afka soomaaliga haatanna dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii aad maalin waliba oo axad aad ku maqli jirteen barnaamijkan dhallinyarada ee hibada iyo hal abuurka waxaana la socodsiinaysaa sahre ciidla nuur
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal xubinta hibada iyo halabuurka dhallinyarada waxaa toddobaadkan marti noogu ah farxaan carab ismaaciil farxaan waa wiil dhallinyaro ah gabyaa ah oo ku nool magaalada hargeysa wuxuu aalaaba tiriyaa maansooyin kooban oo wacyigelina barnaamijka toddobaadkan oo aynu ku soo qaadan doonno qaar ka mida maansooyinkiisa ayaynu ku eegaynaa wacyigelinta dhallinyarada gaar ahaana aafooyinka ragaadiyo horumarkooda kana reeba higsiga hilinka toosan iyo himilada ay ka dhabeeyeen dhallinyarada kale ee facooda ah balse ku dhaqan waddamada hore u maray bal aan ku hormarno maanso kooban oo uu farxaan carab ka tiriyey dhaqan doorsoonka ku dhacay dhallinyarada soomaalida bismillahi raxmaan raxiim gabay waxaa la yidhaha dhalanteed waxaanu ka hadlayaa dhaqanka soomaalida iyo ummadda soomaalidu sida ay ugu milantay ummadaha kale dhaqankooda in dhoweydba dheelsiinta gabay kuma dhawaaqayna sidii macalin dhoodaan murtida dheguma noolayn ma badigin tixiiqaasin iyo dhumucdii iidaana ma dhaqaajin meeshuu sidii webiga dhoobnaaye anigoo iskaba dhaafay oo waaya dhacan saaray ayuunbuu dareenigu dhashaa igu dhaqaajaaya balandhigo sidii dhibica roob dhowlankoday waaga ummad dhaqanka iyo diinka siman oo dhul wada taala dhulkoodana geedweyn baxdiya badar dhabceegaaga khayraad middihiin dheemanta iyo dheefta iyo xoolo kalluun dhaafay boqolaal kunoo dhiibsan badaheena casaanyada ku dhowrsoon libaax dhulundhulcaynaya iyo dhowr kaloo aan tixdiya marinin dheydkayga dhulkeena alahoo laga helaa lana dhargaya haddaan ararta sii dhaafiyoon sii dhex gala muujed dhoomaha murtida sida xareed waynu dhammaysaane dhowaanahan waxyaablaan arkiya dayagag ama kaage uma dhaqan midii ay lahayd dhalasho diinteeda lagu awishay dhowren ayaan dhoosha kaarka anigoon u dhaadhicin la yaab meel dhegadi taallo qurbayaasha loo dhoofayaa dhaawaceeda leh ee dhalanteedka reer yurub ayaa maanka dhoofsadee dhalankooda qaar buu bedelay oo hidii dhigaye qaar baa xadaarada dhigtiya dhaqano shaydaane waa dhaliisha ii muuqatee daartay dhidibkaye ujeeddada halkii dhiiqada ah waanu dhaadhici ee taariikhda dhigan iyo anoo beejaj dhiganaya adduunyada wixii kaba dhiciyo wararka dhowraya dhaayahaygu waxa ay qabteen duul wax soo dhigaye haddaan ararta sii dhaafiyoon sii dhex gala muujad dhoomaha murtida sida xareed waydin dhammaysaane dharka oo la qubo qaawanaan dhaanta lagu qaado oo baraha aadmigu dhugtaan dhaaxa lagu baahsho oo laysdhunkado oo haddana dheelna la ciyaaro haddii dhuuni lagu doonayo iyo dhaqasho maaldoora haddii dhurasho xumaheed la biday dhayda subaga cano oo sharaftii laga sii dhumbahay xumano loo dhuntay wanaag dhaawac yahay oo macsida dheeriye maqalkeedu oo dhagagac loo wada yidho loona wada dhuuntay oo dhaarta mawliya rabbina layska wada dhaafay oo dhidibka iilkiyo cadaab cididheg taagayn malaa duubistii baa dhowdiyo dhayda qiyaamahae maalintii qofkiisa ma dhigtuun dhabu badbaadayo qunyar dheel hamoodana bilshay dhab xusuusnaada rabbi hadalladiisii dhugtoo dhalasha daymooda yanibleysku sidee dhuuriyadii laa cidin dhigine ka dhiidhiya xumaantiiyo macsida quursimala dheef bulsho weliba waxay leedahay dhaqan waddan iyo dabeecad amaba cimilo u gaar ah oo uu ilaahay ku abuuray xigmadda ku jirta degsiimada ilaahay kugu beeray waxaa laga qaadan karaa in rabbi ummad kasta siiyey awood iyo xamil ay meeshaasi ugu noolaan karaan haddii ay caqligooda iyo cidudooda isku geeyaanna ay ka dhigi karaan waddankaasi mid ay ku raaxaystaan kuna tarmaan ubadkoodana uga tagaan dhaxal iyo munaafacaad shaqo la qabto amaba tacab waddan la geliyana waxa ugu qiimo badan ka uu qofku geliyo dalkiisa hooyo kaasi oo noqonaya raad muuqan doona qarniyaal badan dhallinyarada soomaalida ayaa waayahan dambe u tafaxaytay tahriib iyo boqool aan loo meeldayin oo ujeeddadiisu tahay keliya waddan kale oo nolosha laga raadiyo waxaa sannad kasta badaha ku dhinta dhallinyaro tiro badan kuwo kale ayaa ku silca saxaraha halka boqolaal kalena ay xabsiyada ku jiraan marka ay sharci darro ku galaan waddan aanay lahayn farxaan carab ayaa maansadan ka tiriyey tiiraanyadii ummadda soomaalidu ay ku hagoogteen markii ay dhowaanta baddu liqday mar qudha boqolaal dhallinyaro ah gabaygan waxaa laydhaha horta gurmad baa laydhahdaa waxaan sameeyey toddobiyo tobankii bishii afraad ee laba kun iyo lix iyo tobanka waa maalintii ay barbaarta badan ee soomaaliyeed ay ku leedeen ama ay ku qarqoomeen badda mediterraneanka weliba ay u badnaayeen dhallinyaro markaa gabaygan gurmad wuxuu ku bilaabmay intaan goohay inta aanan gamin gebi ahaan leylka guulguulka maanka iyo xiskaa badi galiiliyooday gadgadoonka ciilkaan qabee guudka iga saaran ee aan la goobyaalay ee aan la gubanayo ninkii aragti gaabani ma garan gebi ahaantii ningu weyn ayuunbaa fahmo geesu faaqidiye u gurxamay sidii aar la ganay goor habeennimee u goobyaalay sida cawldogaa gaabshay uu jarae waxa guuldarrada igu wacan sooma goconayo gondodegee faallada haddaan kuu galgaal bixiyo barbaartayda goonyaha arliga badi ku gaajaysan barbaartayda kii gacala xiga shilin ku goobayo barbaartayda guurtee dhammaan galab caraabaysa kolay gaarad iyo dumartii iyo gololo maariina ama geenyo uguba ahayd guudka fidhanaysa sow kuwan gabood waaye ee guura bahalleeyey ku galbada ee badaha guntood geeri ugu leeday ee uu ku geylamay yaxaas haadna gabastaamay dameed uu ku gabaxleeyey ee uu ku wada guusay anoon kuu galgaalbixin murtida muunadii gabayga waa waxa i gubaye baryana aan la gemi waaye mid kaloo iyadana gocashalan ku yar guud mariye hooyada goblamaysa ilmadu ay ka goboleeday ee aanu gini iyo ku hadhin googa lacageed waxay gaadhayaan boqol kun oon cidi gargaarayni waxa taa kasii gura fog oon looba gogol xaadhin inay guurayaan baaqigii dunidan guud joogay ama goosankii hadhayba uu geediba ahaaday gurbood iyo daadhexe gaban yar iyo goxoshka waayeelka mid qaangaadhay gadaha dhexiyo geesiyada miigan gurmad adag gaboodkii dugsiga geela iyo daahir gacal soore wiil lagu go-iyo godobta kii reeba geed adaygii maarayn lahaa xaajo laga gigay gadacii gorfayn lahaa arrimo badi gunaad reebay gurgurshaaga kii rari lahaa waayo kala guura gobolkoo dhacayana xeryaha giijin lahaa dhacanta ee golaha weyn heeli lahaa waaga galacdiisa soo kuwan ku go-ay gaanka iyo hirarka gooshaya galad aan se helin gelin qurana gacani waa doore waxa gabay dadkii hagi lahaa gebi ahaantiiyo waxa guudka uun lagaga furay kii hankii gabaya iyana goosmo sida deere iyo goroyacaushiya gurmad yaa u noqon xaajadani waa gar iyo dawe afartaa galxood iyo gisiingaawo iyo xordhe godolkii araargeysinimo guniya baareegdhe gudbantii darwiishkiyo gahayr yowlo gododkii dhe gubaabadii timacadiyo gogoldhigii qaasiin geydhii shalan goodigii garangartii raage gudgudii qamaan iyo naxwi aadmigu u guuxay iyo qowdhangararku tidcone cidiba gaadhindhe anna taydu kama gaabise way la gudubtaaye gujis baan u ahay ruux mirtida geliyey maankiiye gebi laga sharaabiyo kashaan kuu godloon furaye taariikhda geliyo guntada oo gurkuu daaye marba gocosho oygaan qabaan geelan diriraaye marna waxaan gorfeeyaa tusmada guusha loo mare ee marna waxaan u gacan haadiyaa gurisan deegaane markaan geedi aan doono iyo tala gorfaynteeda haddana waxaan u guuraa dhulku dulinku gowdiiday arrimahan gabloolee wakhtigu dabar ku gowdiijay iyo waayaha kala gurtee kala gadoomaya gabbal dhacay mid soo gelaya iyo waayo kala gooshay gud curdama habeen soo gab yidhi waaqlo laga guuray kol haddaan se goobtaa fadhiyo garangar waageeran gurmadiyaa u noqon xaajadani waa gar iyo dawr qabyaaladda ayaa sidoo kale lagu tilmaamaa aafooyinka ragaadiyey ummadaha gaar ahaana dib u reebay dhallinyarada waa kan mar kale farxaan carab oo inoo haya maanso kooban oo uu kaga hadlaya qabyaaladda maansadani horta waxay ka hadlaysaa oy- waxay aada u taabanaysaa qabyaaladda iyo siyaasigu sida uu ummadda soomaaliyeed had iyo jeer u adeegsado ee uu wakhtiga inta uu ka lumiyo haddii uu xilka hayana aanu sidii loogu talagalay u shaqayn maansadana waxaa la ydhaha qaryo maansadana waxay tidhahdaa qof maad noqon qowl odhaahda qiimeeye intaanu sheegin qorshaha noloshee adduunna qabeeye intuu ku qaydan qabsoo waxaa jira adduunka qabkaaga hadduu ku dhaafshay amaba qadar dhacay ku seejay qaynuun baa lagu saxaayoo qaamuuskuna waa dastuure qallooca ku toosi maaha haddii qiirada naftaada dabaysheeduun ku qaado ma aha qorshe sii jiraaya adoon isqatalin isqiimin ku dhigo qalinkiiyo dhigaalka wixii shalay kaa qalloocday qandhabayuu kula lahaane qiraal u noqo dabeeto qorshiya suuraynkayo haddii maalin kasta qalad yar oo kaa dhacay uu carqalad kugu noqdo way adkaanaysaa nolosha inaad xaliso marka haddii wixii shalay tolo ka dhacay aad ka- wax ka yeelin weydo ood hadhow ka diyaargaroo weydo maalin kasta carqaladaas oo kaaysansan weye ilaali qiraalka muuqda adoo qaradaadu weyntay taladu yay kaa qandoonsan qiyaastuna waa muhiime qof weyn adigoo ah muuqa ha qaylin sidii dhallaanka xaqii qowlkana ha dhaafin ha weecin qoraalladaada ha quulmin sidii qof oman qosolka mahadhana ha reebin baahida waa lala qarwaaye sidii qarfaha u shaqaysan ha quudhin xumaan qarsoonna qowlkii rabbigana xasuuso ku qabo maankaaga qoonmay qabow baad badi ahaane ha dhaafin xuduudda qaydan qaraaradu eeba sheegay hawraartiyo qeexidayda qandhada dhaxantee qabiilka anigu qurux ma arkayo qardoofada muuqan liita waxaan badiday u qaatay inay tahay qeyd xumaanta qalfoof maran lagu xambaaro haddaad qeybqeyb u eegtid qushuuc male aayatiin leh maankana badi maba quweyso su-aashayda iyo qunaynta haddaan yara qeexa yaabka qiimaha shilinyay ku soortay qor iyo lacag yaa ku qaataa quraac iyo qadana siisay qoys heernimo yay u loogtay nimcada yay ugu quweysay balyay qaaradaha adduunka intay kor u qaadigiisay qasnada furahoodu dhiibtay qudhiisana lagu cisheeyey markaan qirahayga eegay markaan kaashaday qiraalka waxaan u arkaa wax qaban qabyaaladdu cid alle ciday lacag siiso iyo ciday meel adduunya geysaa ma jirto haddana inagunba u dulmadan oo u run haddaad soomaalida o dhan eegta dee runtana lama qarin karaayo beentuna waa erey qariinyo qaansiya leeb iyo gamuuna dhammaan dadka kala qalaysa qiic iyo ololun ku reebtaa ruuxii qabanqaabinaya qaabeeyo intuu qorsheeyo badiba qowmiyad mudaysan qow iyo meel daran ku ooda qadiyad ruuxii kus- u saafa waxaan qabanayn ku soortaa bulshoy qabyadaada fiiri adoo qormo wada yagleeshay qalwadayaa kugu dhex oday qufulka furahan jabayna qowlistaha kugu dhibay intanna inta badan waxay ka hadli doontaa siyaasiga haddaad qunu u yara jalaacdi imse qarniba ku hayst sidii qorax kaa hor muuqday wax kala qaban aa- dhaayahaagu qarmuunka iyo reer ahaanta xumaa kuu qurux badneeyey bulshoy kala qaybintaada muxuu badi kuu qutumiyey quruumaha kaa dhex saaray samaa qarya kaaga ooday qurbaha ku qurbaha uu kuu hayaashay qaxoontina aad ahaat haa inaad meel kasta tagto oy- waxa dhibaato iminka soomaali dulmeed ee ama isku haystaa siyaasadu siyaasadu unbaa u sababa siyaasigaana keena un muxuu kala qaybintaada qadaadiic shilin ku qaatay haddii xilka laga yar qaado ayaama quraacan waayo muxuu qiso kuu abuuray qas iyo been kuu hilaabay dabeed qadaf kuugu yeedhay adina aad u tahay qabaanba aduunbaa u shaqaynaya isagu kuma oga maalintaa uu xilka fuulo ayaa kuugu dambaysay halku kaaga tago marka kale xilka dooniba haddana kuugu imanaya halkii markay qodaxdu dhigayay dabeed qonofkaaga heertay qurquriseed dhamac dareentay dabeed qarow aad la toostay wax muu qaban aad tidhaahday haddaad waa badan qarjeexday qardiya halis ay ku gaadhay haddaad qubanaha rasaasta qays iyo hanad aad ku weyday wax badan loo qoday xabaasha adoon badi yaab khafiifin qatoobin intaad qasowdo quuf iyo qoof aan bilaabin isqoomin sidii quraaran bal dabaqaba ayaga wixii beri kaa qaldoomay qallooc iyo galay maroorna qaraar iyo xeer ka yeelo codkaagoon cidi qasbaynin wixii soo qoob madowna qiyaas balintaad hor joogsan qodkiyo laamihiisa fiiri inuu yahay geed qodxaan leh ninkii quursaday tixdaada qasaasil sidaad ahaydna jawaab kuu quuri waayey inaad quus tahay kumooday mar kale inuu kugu qudhaabto dabeed qoontaa shidhaysto miyaanay ahayn wax qaawan miyaanay ahayn wax qooman haddaad hore u qaldoontay ood in badan calaacashay maantaba ha calacalin uu ka hor iman doonaa haddii ilaha idhaahde quwaax iyo jeerin daadsan bushay qumba subag ha moodin hubsimadu waa qiyaase haqaayima ruuxan joogin mar kale qardaha isku beerin qiyaasna codkaagu maanta haddeer bacidaad u quuri inuu u qalmana ka fiirso haddaad qaldantana ha yaabin ku suuriya qadarta eebe qabsoo taladana rabaale maansadii qari halkaas inoogu dhammaatay aad ayuu u mahadsan yahay farxaan carab ismaaciil oo marti noogu ahaa barnaamijka hibada iyo halabuurka dhallinyarada ee toddobaadkan farxaan waxaa gabayadaasi ka duubay waryaha v o wd ee magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye intaasi ayaananu ku soo afmeeraynaa xubintii hibada iyo halabuurka ee toddobaadkan mar dambe intaynu kulmaynana waxaan xaggayga idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
sahare ciidla nuur aad bay u mahadsan tahay barnaamijkaasi iyada ayaa nala socodsiinaysa halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington markana codka baxsane axmed naaji iyo heeska ah dooqayga
Dahabka aad xiratiyo dirca
hayga ayuu yidhi daacad baan u ahay axmed naaji axmed sacad naaji aad iyo aad qof walba dooqiisa laakiin daacad uu yahay maxaa ogaara waa sidaas inaad daacad u noqotona waa wax fiican daacadnimada ka mid tahay inaad dookaaga daacad inaad u talla ogaada xataa soo ma og marka waxaan anaa raba haddaa idhaahdo anaa raba marka taa rabtaa saasay ka dhigan tahay markana bal codka cabdi tahliil iyo heeska xoodaamo oo caasha aan filaya in dad badani ay aad uga heli doonaan heeskan heesahan sida gaarka u dhegaysta ayay ka mid tahay aad iyo aad bal dhegeystayaashan qadar usii daynaysa waa tahay
ama xalin fadhiyaayo la xannaani jiraayo aduuntayo xeedha karugu xardho sida faras xullaalo aan xaalu faraago lugaan xayska daaqo baruu dabaar ku xudmo ama xalin fadhiyaayo la xanaanin jiraayo uduntayo feedha karugu xardho oo xuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaabto oo xuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaabto oo aan xajiiniyo oo aan xajiiniyo weli mudan xasiya buur u xariirti shaalkiyo makaamihii la sudhaado koore loo xambaaro xog ogaale fuulo oo xuufta boodada xawaarada la yaabo oo xuufta boodada xawaarada la yaabo un orodka xiiqayn qaar baa xaraameen وحوفت بوددا حواردا ليابو وحوفت بوددا حواردا ليابو والأرد كحيقين قرب حرامين marka aan xagaagiyo xubnahaaga eegaba xubnahaaga eegaba xiisoodaye xadantoodaye xiisoodaye xadantoodaya xudaantee sida xiita geelo xilligii gugi intaay xergeen odayaay ka foobshe ama wiilal xoogli inta ay xabaadheen xidharkii hagoogani daryowga oodeen sida xiita geelo xilligii gugi intaay xergeen odayaay ka foobsheen ama wiilal xoogli inta ay xabaadheen xidharkii hagoogani daryowga oodeen ama ay xayaabliyo bannaanada xalxaliseed ama ay xayaabliyo bannaanada xalxaliseed kayn laba naqxadheen kayn laba naqxadheen dhirgugu xidhayn uu xabaashka dooguna gashada gaadho roobna uu xulushoy wadhan tahay xareedii oo ay xaftiisiyo xigtiisiiba taalo oo ay xaftiisiyo xigtiisiiba taalo oo ay weelka xoorkiyo caanu xarfanaya
codkaasi baxsan ee cabdi tahliil warsame dhegihiinna ayaan uga sii tegi doonaa barnaamijkii dhallinyarada maanta ayaan intaasi kusoo gebagabaynaynaa caashe ibraahim aadan iyo anigoo asaare cabdi axmed bu waxaan idin leenahay nabadgelyo weelka xoorkiyo caanu xarfanayaan marka aan xagaagiyo xubnahaaga eegaba xubnahaaga eegaba sida geesa xididkiyo xigitadiisu jecesho oo xubinta hadalkiyo xaajada yaqaano on xumaa sokeeyiyo lagu xaman bakhaylnimo oo xoo